أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusaa ka idinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah xabajoojinta ay wada gaareen dowladaha iiraan iyo isliibiyadda maraykanka ayaa galay maalintii ku iyo tobanaad iyadoona dhinacyada dagaalame ay weli isku mari la'yihiin qodobo xasaasi ah maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland ayaa sheegay inay dagaal kaga hortegayaan in kooxda ardada soomaaliya doorasho ku qabata deegaano ka tirsan gobolka gedo boqolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka shabeelle bokool iyo jibada dhexe ayaa ka faa'iidaystay gurmud la gaarsiiyey أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhna ay ku beegan tahay labada bisha dulqacda sanada hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan xabajoojinta ay wada gaareen dowladaha iiraan iyo isliibiyadda maraykanka ayaa galay maalintii ko iyo tobanaad iyadoona dhinacyada dagaalamay ay weli isku fahmi la'yihiin qodobo xasaasi ah haddaba xogihii ugu dambeeyey waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheeba oo inoo faahfaahiyo iyadoo xabajoojintii labada isbuuc ahayd ay marayso maalinkii kow iyo tobnaad ayaa lasoo warinayaa in wadahadaladii u dhexeeyey iiraan iyo maraykanku ay waxoogaa horumarah sameeyeen inkastoo weli ay jiraan ikhtilaafyo waaweyn oo ku saabsan arrimaha niyukleerka iyo marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee hormuus gudoomiyaha baarlamaanka nidaamka shiicada iiraan maxamed baaqar khalibaaf oo sidoo kalena ah mas-uulka ugu sarreeya ee wadaxaajuudyada u qaabilsan maamulka dahraan ayaa sheegay in wadahadaladii u dambeeyey ee ay la yeesheen maraykanka ay sameeyeen horumar balse weli ay jiraan farqi weyn oo ku saabsan arrimaha niyukleerka iyo marinka hormuus khalibaaf waxa uu sheegay in awoodda militari ee iiraan ay si weyn u horumartay gaar ahaan weerarada iyo naqshadaynta dagaalka marka loo eego dagaaladii hore waxaa kale uu tilmaamay in iiraan ay horumarisay awoodda diyaaradaha daroniska isagoo sheegay in ku dhowaad boqol iyo siddeetan daroon la adeegsaday muddo gaaban gudaheed waxaa kale uu tilmaamay in qorshayaal lagu doonayay in lagu burburiyo awoodda militari ee iiraan iyo weliba in la sameeyo isbeddel maamul ay gebi ahaanba fashilmeen golaha amniga qaranka iiraan ayaa sheegay in tehraan ay dib u eegayso soo jeedino cusub oo ka yimid dowladda salibiyadda ah ee maraykanka balse aysan weli ka bixin wax jawaab ah madaxweynaha maraykanka gaal trump ayaa isna dhankiisa carbaabay inay jiraan wadahadallo aad u wanaagsan oo uu tilmaamay inay la leeyihiin tehraan inkasta uu ka digay iskudayo uu ku sifeeyey kuwo cabsigelin ah oo la xiriira marinka muhiimka ah ee maraakiibta trump ayaa ku hanjabay in haddii aan heshiis la gaarin inta ka horreysa dhammaadka wakhtiga xabadjoojinta ay suurtagal tahay in duqaymuhu ay dib u bilowdaan halka saraakiisha iiraan ay sheegeen inay diyaar u yihiin dagaal kasta oo lagu soo qaado islamarkaana ay u adeegsan doonaan hub casri ah nidaamka iiraan ayaa la sheegay in aanu u muuqan mid diyaar u ah tanaasul waxaana uu sarkaal sare oo militari oo lagu magacaabo genaraal moxamed naqdi oo sabtidii shalay u warramay warbaahinta maraykanka ee c n n uu sheegay in haddii dagaalka uu dib u bilowdo ay adeegsan doonaan gantaalo lasoo saaray bilihii u dambeeyey ee sanadkan lagu jiro ee labada kun lix iyo labaatanka si kastaba ha ahaatee waxaa jira calaamado muujinaya in wadahadallo culus ay si qarsoodi ah ugu socdaan washington galabnimadii sabtida shalay saraakiil sare oo maraykan ah ayaa la arkay iyagoo ku xoonsan aqalka cad kuwaasoo ay ku jiraan wasiirka difaaca agaasimaha c i eda iyo guddoomiyaha taliyayaasha ciidamada maraykanka sida c n n ay soo warisay geesta kale waxaa jira walaac kadib markii ugu yaraan laba markab ay soo sheegeen in la weeraray sabtidii iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan marinka hormuus hindiya ayaa u yeertay safiirka iiraan ee new delhi waxayna muujisay walaac iyo calaacal xooggan kadib markii laba markab oo calanka hindiya wata lagu rasaasiiyey marinka sida ay dowladdu sheegtay taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay hirgelinayaan go'doomin badeed oo ka dhan ah iiraan isagoo intaa ku daray in xanibaadu ay keentay in gebi ahaanba uu istaago ganacsigii badda ee u dhexeeyey iiraan iyo dunida inteeda kale sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada badda ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa ku guudiyey in la beegsan doono markab kasta oo aan haysan ogolaansho uu ku maro marinka hormuus islamarkaana iska indhitira digniinaha ka soo baxaya dowladda iiraan waxaa kale uu sarkaalkani sidoo kale uga digay maraykanka inay tallaabo kasta oo laga qaado maraakiibta iiraan ay ka bixin doonaan jawaab adag waxa uu tilmaamay in madaxweynaha maraykanka uu goor walba ku hadaaqo hadallo been ah oo sal iyo raad toona lahayn shalay oo sabti ahayd afhayeenka xarunta khaatimul ambiyaa ee iiraan ayaa ku dhawaaqay in mar kale la xiray marinka hormuus islamarkaana xaaladdu ay ku soo noqotay sidii hore isagoo xaqiijiyey in marinkan istaraatiijig ah uu sii ahaan doono mid si toos ah ay u maamulaan ciidamada qalabka sida ee iiraan islamarkaana si adag loo ilaalin doono afhayeenka ayaa intaasi ku daray in adkaynta xanibaadda marinkan ay sii socon doonto tan iyo inta uu maraykanku ka qaadayo dhammaan xanibaadaha ku saabsan xorriyadda maraakiibta iiraan u socota iyo kuwa ka imaanaya guntii gunaanadkii boqolaal maraakiib ah iyo ku dhowaad labaatan kun oo badmaaxyaal ah ayaa lasoo wariyey in weli ay ku xaniban yihiin gacanka faris iyagoo quudaraynaya inay ka gudbaan marinka hormuus sida ilo ka tirsan maraakiibta xaniban ay u sheegeen wakaaladda wararka ee royters jasaaka allaahu khayran walaalka abushiba maamul goboleedka gacla raacaya jubbaland ayaa sheegay inay dagaal kaga hortegayaan in kooxda ridada soomaaliya ay doorasho ku qabata deegaano ka tirsan gobolka gedo walaalkiin casaam carafaad ee warbixintaasi inoo eegaya maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka shahadala dareerka jubbaland ayaa ka hadlay halka uu maraya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex coloosan maamulkiisa iyo kan kooxda ridada soomaaliya shir jaraa-id oo ku qabtay degmada doolow ayuu ku sheegay in kooxda ridada uu hogaamiye murtad guurguurte ay cunaqabatayn ku hayso gobolka gedo oo ka mid a goobaha ay isku hayaan labada dhinac waxa uu tilmaamay in xasan guurguurta uu ku hanwen yahay inuu iskaga sii fadhiyo kursiga isagoo wax kasta oo caqabad ku ah maamulkiisa isdhaafinaya sida uu hadalka u dhigay maxamuud sayid aadan ujeedka xasan gurgurta ayuu ku sheegay inuu dalka uu ka dhacayo dhaqaalo badan waxa uu ka hor yimid qorshaha doorasho ee nidaamka xasan sheekh isagoona xusay inaan la fahmi karin nooca doorasho ee gurgurta uu ka qaban karo gobolka gedo waxay tani ku soo beegmaysaa xilli khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka mucaaradka ku ah ay sii xoogaysanayaan gurguurta ayaa doonaya inuu meesha ka saaro maamulada isaga ka aragti duwan walow mudaxileedkiisa uu gabaabsi yahay jasaaka allaahu khayran walaalka casaam boqolaal qoys oo ku kala dhaqan wilaayaadka shabeelle bakool iyo jubbada dhex ayaa la gaarsiiyey gurmad kala duwan aynu ka hormarna dhanka wilaaya sahmiga shabeelle iyo walaalkeena faysal mahad soomaaliya in ka badan shan boqol iyo shan qoys oo ku kala nool degmooyinka towfiiq ruunirgood iyo raagaceelle ayaa si weyn uga faa'iidaystay gurmad isugu jiray biyodhaamin iyo raashin qaybin oo maalmihii u dambeeyey guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka waday deegaano hoostaga degmooyinkaasi degmada ruunirgood in ka badan saddex boqol iyo shan qoys ayaa siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay gurmadka kuwaasoo laga sameeyey deegaanada kale ah hilowla gaab libicad baraag sheekh cabdulle iyo gudaha degmada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii gurmadkaasi ka faa'iidaystay waxaa la yidhaahaa mahad ibraahim cali halkan waxaan joogaa shabeellada banaha qayb kamida degmada ruunirgood gaar ahaan waxaan haynaa maanta oo haysanaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxawaaye biyo oo walaayada islaamka aynu nagu tabarucayso oo hadda la shubo showhaayo gaar ahaan aada iyo aad igaamaama hadda iskale midda koowaad midda labaadna walaayada islaamka ayaan u celinayaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin halkaas waxaa dib unoqonaysaa macallaykii rubac bura rubac bariisa sadexle sariida rubac sankora waa dhaqanaha inti noo kaalmaysay anigu waxma naqaan dad maratahaana nahaya inti noo kaalmayso dhasaaidisaqayda la hashiy degmada ruunagoodaan joogaa magaceygana duuniyo cali maalimaalays
dhanka degmada towfiiq ama cali guduud waxaa gurmadkan ka faa'iidaystay qoysas kor u dhaafaya boqol iyo toddobaatan qoys kuwaasoo helay gurmad isugu jiray biyodhaamin iyo raashin qaybin deegaanada sida gaarka gurmadka loo gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa wargarasley huurweyne gayraar dheere iyo deegaano kale
waxaan joogaa wargarasley wargarasley alxamdulilah allah mahadle ragad waa naloo shaqeeyey waa naloo soo gurmaday aad iyo aaday u mahadsan tahay xarakadu oogo waxaa lagu jiraa alxamdulilaahi waktiyo oo hirsuga ah oo kulayl ah oo abaara ah oo naqdeg yar uu jiray dhaqna naga leexsamaaday adag iyo habiil horo iyo wakhtiyaasha noocaas ahayd iyadoon ilmaha loo canjeero dubi ah beriga gurmadka nagu soo dhacay alxamdulilah ilaahay mahadiis dadka waddanka mas-uuliyiinta ka ah aanoo soo gurmaday waa u mahadcelinaynaa mahadwa ka gaartaan leenahay geysta kalena gurmadkan waxaa sidoo kale ka faa'iidaystay qoysas badan oo ka mid ahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaasoo siyaabo kala duwan gurmadka loogu gaarsiiyey deegaanadooda oo kale ah warciise iyo kulan dheere haddaba markii gurmadkaa la gaarsiiyey kadib idaacadda andalus ayaa qadka taleefonka kula xidhiirtay iyagoo ka warbixiyey gurmadka la gaarsiiyey iyo xaalkooda cabshuure farmixnimo la yidhaaha deegaanka warays alxamdulilah waana soo gaarsiiyeen ama guddiga abaaraha waana soo gaarsiiyey waxa waaye rubax sokora rubax busbura waana soo gaarsiiyeen kalalalensiyo taagto arif maqan deegaankaaga warays taabaan soo gaaray dur iyo bariis saliid waawna magacaygu waraleysha cadow waraysha kadib waxaa la soo gaarsiiyey sokor iyo saliid iyo bor bariis haa waa ku dhicin waa mahadcelin xilli loo baahan waa kusoo aada waana ka dhicin malolaa sidoo kale maanta guddiga gurmadka abaaraha ayaa howla caynkan oo kale ah ka sameeyey deegaanada alkawthar iyo boos hareeri nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanadan oo iyagana dhankooda la hadlay idaacadda andalus ayaa si weyn u bogaadiyey howlaha gurmadka ah ee guddiga abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan deegaanadan kala duwan ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kuwaasoo saameyn xoog leh ay ku yeesheen abaaraha ka jira gobollada dalka soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka faysal soomaali iminkana eegna dhanka iyo jubbada dhex iyo walaalkeen cuthmaan axmed dhuubow ku dhowaada shan boqol oo qoysa ayaa ka faa'iidaystay raashin qiibin guddiga gurmadka abaaraha uu ka sameeyey degmada jilib iyo deegaano kale oo hoostaga halkii raashinka lagu qiibinayey oo ahayd gudaha degmada jilib iyo sidoo kale deegaanka hargeysyarey ayaa waxaa raashinkaasi oo noocyo kala duwanaha ka faa'iidaystay ku dhowaada shan boqol oo qoysa kuwaasoo ka mid ah dadka ay saameeyeen abaaraha iyo weliba sidoo kale dadka danyarta ah halkii lagu qaybinayay raashinka waxaa ku sugnaa culimo salaadiin iyo dadkii raashinka la siinayey sheekh maxamed balle oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa ka hadlay halkii raashinka lagu qaybinayey cunnadan iyada waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray sidaana nocaya baahidu uma jiri jirin laakiin xaalad baa iska dhacday biyola'aan baa dhacday baadla'aan baa dhacday waxaas oo dhan waa qadar ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin sabab bay ku timid waxaas oo dhan waa macaasi weeyaan waxa weeye waa ilaahay oo laga fogaaday waxayna ku imaanayaan oo baawe badarkii iyo baadkii iyo biyihii iyo barwaaqadii ay ku soo noqonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u soo laaba qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana goobjoog ka ah halkii raashinka lagu qiibinayey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus horta awalan ilaahay aan u noqonno ilaahay aan ka cabsanno wixii yaroo ilaahayna siiyo aan ku xamdi naqno taqwada ilaahay aan barinno aan badinno intaas waxaa soo haray maanta waxaa la joogaa hargeysiyarey raashinkaas ilaahay xaggiisii haddii ilaahay barakeeyo badan waxaa laydinka rabaa imaansataan oo barakaysataan una ducaysaan ciddii jeebkiisa ay ka soo baxday walaalayaal horta awalan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala madar khayr qaba allah hana siiyo walaalayaal ilaahay roob hana siiyo waxaan kaloo u mahadcelinaa walaalayaal dadkii ku tabarucay raashinkaas horta aan u ducayna awalan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga ishiisa allaha ka duwa gaalada allaha jibiya islaamkana allaha quweeyo waxaasna waxaa lagu helay maamul wanaagga ee xarakatu shabaab almujaahidiin idaacadda islaamiga ah ee alandalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinkaasi oo ugu mahad celiyey allaah kadibna guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddo bilooyin ah wadda gargaarka gurmadka noocyadiisa kala duwan kaasoo ka soconaya inta badan gobollada dalka soomaaliya maantana waxaa noola qaybiyey badar bariis sokor saliid digir baasto noocba nooc ah waxaan leenahay mahaddaas waxaa iska leh allihii weynaana abuurtay mahadda alle kadib raggii ka shaqeeyey maskaxdaas iyo aqligaas iyo naxariistaas fidin waxaan leenahay amuuradayna ugu horreeya abuu cubeedda jisaaka allaahu khayral jisaa allah idin barakee annagaa dhibaato ayaan u qabnay waxaan leenahay dadkaas maanta arrintaas sameeyey umuradayna ugu horreeya abuu cubeedda ilaaha barakee allahna xafdiye waxaan leenahay abaarta allah naga saara dadka hoggaanka hadduu hallaabo wax kasta waa hallaabaayeen kuwii lagu dayda jiilka dambe ikan jooga allaha ka dhiga waxaan leenahay ilaahay ha u kaalmeeya waxaan nahay dadkii looda ka ba'day welina wixii dambeeyna la daba qabanaya meesha aan jooga degmada jilib waaye waxaan dhex taaganahay raashin baasto d- diir sokor loorar beriisa iminkana eegna dhanka wile saamiga ee bokool iyo walaalkeen cabdiqani maxamed iyadoo allah mahadii inta badan wilaayaadka islaamiga ay ka curteen roobabka guuga waxaa dhinaca kale weli soconaya u gurmashada dadka ay saameysay abaarta kuwaas oo weli dareemaya raadadka ay reebtay abaartii dhacday jamciyadda al ixsaan al khayriya ayaa mar kale deeq raashin ah gaarsiisay bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka ceelansaar iyo buurdhuxunle ee degmada waajid boqolaal qoys oo tabaalaysan ayaana ka faa'iideystay waxaa fagaarayaal ku kala yaala magaalooyinka ceelansaar iyo buurdhuxunle bulshada kula hadlay malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan iyo suldaan maxamed xasan bunow geeka mayrooge magaalada laaraw eelansaar kana tirsan degmada waajid dadka raashinka la saawnaynin dadkii ducafada oo masaakiinta ahaayeen oo deegaankan ka nool tiradii oona eto boqol iyo labaatan qoos walaalaha gurmushadaas biyahaayona jamiicatul cisaan alkhayriya markan yeeda kullay geeka roogna ma haddii ilaahay ku dib jamiicadaas may ballanaa iyo guddiga abaaraha wakiilka unkee gobolka bokool anmaha nagaan oo dadaalkiyo biyen waqtiganka munaasabena sheeneen dadka muslimiinta guud ahaantiyo may ballanaa walihasindeenin ilaahay inga kaalmaysada laakiin ilaahay walsiin may faraane oo codkaana dheega meelkasta roogo dal idibid oo muslimba eh gurmuda ambaahin dadka muslimiinta eh watacaawanuu cala albirri wattaqwa ambaahinyin ma in mahanagaane guddigii harakat shabaal mujaahidiin galgaaladan iyo nidaamkan iyo lahandiyaari harakada handiyaaridii mayba waa ina dadka dhiin gurmudo dhiin gargaar lahandiyaari ina eedeedan kama hadayaan raashinkan ee ansaara lah ka qiibi hatan hata magaalada buurunlil ka qiibi yahay mucjisaadka laliyaabya may kumade madi ee ansaarna ka qiibi yahay ilaahi subxaana watacaala madi raashinka la qiibeela kubaya ilaahi mandharni shaani maana taas mayba ka fasaraane xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ka fasaraan nabiga calayhi salaatu wasalaam may eray hal tunsaruuna wamaa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum waysiinka gargaaray waysiin arzaagay ilaa dadka tabardaron asbaabtiyo ma ahis haddii una dadka tabardaron aawin ilaahay gargaarsha helaan tankeela mayba anis dardaarmaane ganacsatada mase dadka deriska ee hoo dheefta ilaahay walaaka roonay lankasta anilaku warqaba maalinto inada qofko raashinka filan adasyada lankasta anisu iska day haddii kulligan nidaamkaasi isla qaadana akhyaare wal badan dad badanoo tabardaronga lagalan obadu kormaana waxaa dhankooda warbaahinta islaamiga ah la hadlay dadkii ka faa'iidaystay gurmadka raashin qaybinta iyagoo bacdallaahi u mahadceliyey jamciyadda al ixsaan ee taakulaysa ah dadka ay abaartu saamaysay may mahadwiin ilaahayba ilaahay riban aboorudeeya ilaahan ka mahadyaan raashin oo geek ilaahay amarshi iyare burle bariidle sokorle walkasta le inla geeka dadki oo reer al ansaarahay oo dadki oo geeka walaay oo tabaalaysanay mujaahidiinta iyo naytoo guddiga abaaraha dhon raashinkaas oo yananin iibiyohay geeka ma inka mahadnagaane mahadwiin a ilaahay amarshi ilaahay nanka mahadyaan kabacdina harakada islaamka ka mahadyaan bor i bariisana niingiibi harakada niingiibidi magaalada eelansaara roogna ilaahay ka mahadsan kadib harakada ka mahadsan kheer alle sii galantiyoonu guul allihii hasaar raashin bariis bur sokor saliid yananisi jamacada insaan yaningiibidi mujaahidiinta ini midigdiya ilaahay korka weela aa garabsha ilaahay gala taasan kadoayaan ilaahaya ka mahadsan geeka may roogne deegaanka buurdhuhonle oo degmada weejid hoodseedaw iyo roogna alxamdulilah walaayada islaamka ningiibidi raashin oo bur sokor saliid haragday bariis yana ningiibi alxamdulilah maxay maxasan oo leh buurunadaniga degmada weejid buurunla yaro raashiyana na sii burana na sii bariisana na sii sokorana na sii saliidana na sii hay-adda alisaano khayriya ningiibidi raashinka aadisha maanka maxasanaa mujaahidiinta ka maxasana horta ilaahayan ka maxasan raashin yalana sii mujaahidiintana siiya raashinkaas oo bariis le bur le saliid le sokor le yalana sii raashinkaas ma ningiibiya hay
deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada bokool waxaa ka da-ay roobab si weyn loogu diirsaday waxayna dadku iminka ay ku howlan yihiin tacbashada beerahooda si ay uga soo kabtaan abaartii dhacday jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqanim guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxaanimo andalus waxaynoo suurtageliy oo aan uga mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxaanimo andalus allah subxaanahu watacaala hadinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa jihaadukum mubaarak